إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta alfurqaan qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dad shacab ah ayaa lagu dilay magaalada garoobe xarunta gobolka nugaal ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland maleeshiyaadka kooxda t b l f ayaa hanjabaad u diray dowladda itoobiya iyo eritreya dowladda uganda ayaa xirtay mid ka mid ah hogaamiyayaasha mucaaradka ee dalkaas dowro diini ah ayaa deegaanka hawaayi ee gobolka shabeellada hoose lagu soo xiray ganacsatada ku nool deegaankaas waxaad dhegaysateen qodobada warka ugu doorka roon iminka saudiyaar garooba isagoo faahfaahsan من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa toddobada dulqaacdaha kun afar boqol afartan iyo lix hijri kuna beegan afarta bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhan dad shacab ah ayaa lagu dilay magaalada garoobe xarunta gobolka nugaal ee uu ka areemiyo maamulka la baxay puntland wariye maxamed qaasim ayaa ka waramaya wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in dadka la dilay ay ahaayeen laba ruux oo mid ka mid ah waardiye ka ahaa xarun ganacsi oo ku taalla magaalada garoowe dilkan ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay agagaarka hotel ay ku hoydaan dadka safarka ah oo ku yaala magaalada garoowe dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in kooxaha goobta iskaga baxsadeen kadib markii ay dilka geysteen magaalada garoowe ayaa marar kala duwan dilalceynkan ah laga soo tabiyey iyadoo uusan wax ka qaban maamulka puntland ee magaaladaas ka taliya maleeshiyaadka kooxda t b l f ayaa hanjabaad u diray dowladda itoobiya iyo eritreya kooxda t b l f ee kasoo horjeeda dowladda federaalk ee itoobiya ayaa waxa ay hanjabaad u dirtay ciidamada itoobiya iyo kuwa eritreya ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka tigrey war qoraal ah oo ay soo saartay kooxda ayaa waxa ay ku sheegtay in dowladda itoobiya ay si deg deg ah ciidankeeda uga saarto gobolkaas si ay barakacayaasha dib ugu soo celiyaan deegaanadooda hogaamiyaha gobolka tigreyga ayay ku tilmaameen inuu yahay mid dhibaato ka dhex wada gobolka waxaana ay ugu baaqeen in uu ka joogsado falalkaas guracan ee uu gobolka ka wado warbaahinada ka soo baxa dalka itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in kooxda t b l f ay ku jirto abaabul dagaal oo ka dhan ah dowladda itoobiya iyo ciidamada eritreya jabhadan ayaa waxay wacad ku mareen in haddii dowladda itoobiya aynan si deg deg ah u hergelin heshiiskii britoria ay dagaal adag ku qaadi doonaan xarumaha ciidamada amxaarada iyo kuwa eritreya ee ku yaala gobolka tigrey geesta kale warar kale oo la helayo ayaa sheegaya in kooxda o l a oo iyana dagaalka kula jirta maamulka abiy axmed ay ciidamo badan ku daadgureynayaan meel aan ka fogeyn caasimadda itoobiya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay soo baxayeen baaqyo ku wajahan muwaadiniinta reer galbeedka ah islamarkaana looga digayay inay isaga baxaan dalkaas waxaana khubaradu tilmaamayaan suurtagalnimada in dagaal lagu hoobto oo dhex mara jabhadaha hubaysan iyo itoobiya uu ka qarxo halkaasi arrintan ayaa waxay cabsi xooggan ku abuurtay dadka ku sugan halka ay dhaqdhaqaaqyada ciidan ka socdaan iyo deegaanada ku dhow caasimadda dalka itoobiya ee adis ababa dowladda uganda ayaa xirtay mid ka mid ah hogaamiyayaasha mucaaradka ee dalkaas cali aadan xasan ayaa faahfaahinta warkaas soo jeedinaya taliyaha guud ee ciidamada uganda sidoo kalena ah wiilku u dhalay madaxweynaha dalkaas ee yuweri museveni ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday meesha uu ku sugan yahay mid ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka oo maalmahan lala-a taliyahaas ayaa sheegay in hogaamiyahaas uu ku xiran yahay gudaha gurigiisa isagoona ku eedeeyey inuu horey ugu hanjabay adeegsiga abood milatari wuxuuna intaas ku daray in tallaabadaasi ay laga maarmaan u ahayd amniga qaranka xisbiga uu ka tirsan yahay hogaamiyahan la xiray ayaa horey u sheegay in kooxo hubaysan ay si xoog ah u kaxeeyeen hogaamiyahooda islamarkaana aysan garanaynin halka loola dhaqaaqay dhanka kale booliska uganda ayaa sheegay in ninkan aysan iyagu xirin islamarkaana uusan ku xirnin xabsiyada rasmiga ah ee dowladda wararka ayaa sidoo kale sheegaya in taliyaha uu hanjabaad u diray hogaamiyaal kale oo mucaarad ah isagoo ugu degay inay la kulmi doonaan tallaabo la mid ah haddii aysan ka waatooban ficiladooda wuxuu sidoo kale sheegay inuusan sii dayi doonin hogaamiyaha la xiray ilaa amar madaxweyne laga helo xubno ka tirsan mucaaradka iyo taageerayaashooda ayaa si weyn ugu dalbaday dowladda uganda inay caddeyso sababta xariga iyo mas-uuliyadda tallaabadan u qaaday taliyaha ciidamada hase yeeshee ilaa iyo hadda wax war ah kama soo bixin afhayeenka dowladda iyo ciidamada booliska uganda waxaana xusid mudan in xukuumadda kambala ay horey marar badan u xirtay hogaamiyaasha mucaaradka halka wiilka madaxweynaha uu horey ugu hanjabay abood militari isagoo xilli horena hanjabaad u diray dalalka deriska la ah sida kenya iyo suudaan dowro diini ah ayaa deegaanka hawaii ee gobolka shabeellada hoose lagu soo xiray ganacsatada ku nool deegaankaas waa kan mubaaraga cumar dowradan uu soo agaasimay maktabka dacwada deegaanka hawaii ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ayaa loo qabtay ganacsatada ku nool deegaanka hawaii ee wilaayadaas dowrada ayaa socotay muddo sideed maalin isla markaana waxay ganacsatadii loo qabtay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah gabagabada dowrada lagu soo xirayay ayaa waxaa kasoo qaybgalay martisharaf kala duwan oo isugu jira odayaal dhaqan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn mid ka mid a odayaasha dhaqanka deegaanka hawaii ayaa ka warmay dowrada loo qabtay ganacsatada ciise cali nabadoomaha oo deegaanka hawaii nabadoomaha kamid ah maasha allah dowrada duniya aada ugu qanacsanahay waa dowro badan aan la qabtay hadda ka hor dowradan kii hore waa ka duwan tahay taan qeybsanaya ganacsi oo sam shuruudiisa iyo wixii manaha oo wixii waxyaabaha la kala gadanayo sida doolarka iyo kaashka la kala wareejinayo hadda wax badan ay ka faa'iideen sida hadda noo sheegeen oo ay ku caddeeyeen anaguna waa ku qanacsanahay dowladani in abaar socoto oo mar kasta socoto waa ku qanacsanahay saasa aan jeclahay hadiilada waxaa kula talinaa dowladan waxbarashada muhiim waaye in taan iyo waqti ka socoto oo manaha kasii dadaal badan leh qaar ka mid ah ganacsatadii dowlada loo soo xiliyay ayaa ka warbixiyey waxay ku qaateen dowlada iyagoona wilaayada ka codsaday in dowladan oo kale loogu soo celceliyo uma liasaasiyaat ilbeya dowlada sideed muddo oo noo socotay sideed beri oo dacwada barar duruusta waxaa ka mid ah aayad ilaahi subxaanahu watacaala oo ku hadalay baycda waaxalla allahu albayca waxarama riba aayad kale yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaadili ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum aayad kale oo ah waashhiduu idaa tabaayactum beecaha kala duwan oo ku saabsan minta ganacsiga aa kamid ayaa kheyr alaag siiyo mujaahidiinta kor adax ka yeelo sidoo kale inay oo dowlada sidaa noogu wadaan adax jeexeen muddooyinkii dambe maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ayaa sare u qaaday dowlaadka diiniga u qabanaya bulshada ku nool deegaanada degmooyinka dhaca wilaayada islaamiga shabeellaha hoose kuwaasoo sare loogu qaadayo aqoontooda diineed dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waanaga inta waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu